alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin walaalayaal kelimadeenna towsiyada ugu dambeysa waxa weeyaan inaynu ilaahay ka cabsanno asbaabaha keenaya macaasida in lagu dhacana la iska ilaaliyo ibnulqayim calayhi raxmatullaah wuxuu leeyahay adduunyada wax alle waxa balaayo iyo shar dhacaya iyo aakhiro masaa'ibta taalla oo cadaabka ilaahay ah waxay ka yimaadaan labaduba waxay ka yimaadaan macaasida bay ka yimaadaan markaasuu wuxuu yidhi ibnulqayim calayhi raxmatullaah labadii waalid oo na dhalay hooyadeen xawaa iyo aabbaheen aadam jannaday ku jireen waxaa ka soo saaray khada oo gef ah oo ay ku dhaceen markii laga xarimay geedka inay cunaan oo ay cuneen ibliis lacnadda ilaahay waxay ku dhacday markii uu diiday inuu aadam u sujuudo ayaa ilaahay raxmaddiisa ka dheereeyey iimaankuu haystana gaalnimo ilaahay ugu bedelay subxaanahu wa tacaala wax alla wixii ummada la halaagay oo qur-aanka kariimkaah uu sheegay qowmu fircawn qowmu luud qowmkii nebiyullaahi huud qowmu nuux dhammaan wixii la halaagay wixii loo halaagay waxay ahaayeen macaasida iyo dembiyada iyo dunuubtay gelayeenba ilaahay markuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi fakullan akhadnaa bidenbi fa minhum man arsalnaa calayhi xaasiba wa minhum man akhadathu sayxa wa minhum man khasafnaa bihi اlarda wa minhum man agraqnaa markaasaa ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana allahu liyadlimahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun ilaahay mausan dulmin dadkaasuu qaar duufaan ku halaagay qaar dhagaxaan lagu baabi'iyey qaar biyo lagu baabi'iyey oo lagu halaagay ayaga ayaa naftooda dulmiyey ayuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala qofka muslimkaa marka waxaa la rabaa macaasida inuu aad iyo aad iskaga ilaaliyo nebigeennu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam iyaakum wa muxaqaraati dunuub war iska ilaaliya idinkayo waxaan idin kala digayaa xaqiraadda aada xaqiraysaan oo fududaysanaysaan dembiyada aada fududaysanaysaan markaasaa nebigu miihaal bixiyo wuxuu yidhi ka qowmi nazaluu fii baطni waadin fajaءa daa bicuudin wajaءa daa bicuudin xataa andajuu khubsatahum waxay la mid yihiin qoom meel waadiya degay oo meeshii waadiga ahayd markay degeen la yidhi cunaan karsanaynaa musaafiriin bay ahaayeene qof walba qori ha soo qaado qofba qori buu keenay qoryihii waxaa ka dhashay dab weyn baa ka dhashay markaasaa waxa weeye cunadooda ay ku karsadeen markaasuu nebigu wuxuu yidhi waina muxaqaraati dunuub mataa yu'khad biha saaxibuhaa tuhliku dembiga oo la fududaysto oo la xaqiro qofka markii loo qabto oo lagu qabto wuu halaajinaya imaamu lbukhaari wuxuu wariyey anas ibnu maalik inuu dhihi jiray inakum latacmaluuna acmaala hiya adaqu fii acyunikum min ashacr dadoo waxaa samaynaysaan oo camal falaysaan acmaal marka aa araggiinna loo eego saa u taqaanaan xabadda tinta ah way idinkala fududda oo aad bay agtiina oga sahlan tahay tinta way inkala yartaa wain kunnaa lanacuduhaa calaa cahdi rasuuli illaah min almuubiqaat annakuna waxaan ahayn buu yidhi nebiga wakhtigiisii dembigaas yarka aad u arkaysaan waxaan ku tirin jirnay buu yidhi waxyaalaha waaweyn oo qofka halaajiya oo naar ku rida ayaan ku tirin jirnay macsiyo keligeed ah oo saxaabada nebiga ka dhacday maalintii uxud markii ilaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam buurtaas fuula hana ka soo deginnina amarkayga la-aantiis ha ka soo deginnina ayay waxa weeyaan saxaabadii qaar ka mid ah ra'yigii si kale isku tusay oo amarkii nebiga ay khilaafeen toddobaatan ayaa gefkaas ay galeen sababtiis toddobaatan saxaabadii nebiga ka mid ah ayaa uxud lagu dil macsiyo keligeed ah ayaa haweeney haweeney waxay ku gashay naar nabigaa yidhi salى اllahu عalayhi wasalam dakhalat imra'atun innaar fii hiratin haweeney baa naar gashay waxayna ku gashay bisada sababteed bay ku gashay fii hira fii bimacna sababiya weeye bimacna albaa weeye bisadaa sababteed ayay naar ku gashay rabadathaa baa nebigu sal slm way dabartay falam tadachaa ta'kulu min khashaash falam tuimha falam tuطicmhaa ma aysan quudinin walam tadachaa ta'kulu min khashaashi alard mana aysan faraha ka qaadin dhulkeeda ha iska qaraabatay iskamaysan deyin haweeney baa naar waxay ku gashay bisad ay dabartay oo xabistay maxaad u malaynaysaa habeen iyo maalin qofka dhibaya dad muslimiin ah oo bani aadam ah oo muxtaram ah habeen iyo maalin dhibaataynaya oo naftooda dhibaato u geysanaya oo maalkooda dhibaato u geysanaya wax sahlan ma macsiyo keligeedaha aabbahan iyo hooyadan jannada looga soo saaro gafkay ku dhaceen keligiis marka waxa weeye macaasidu waxa weeyaan walaalayaal inaan la fudaysan weeye oo aan la isdhihin way sahlan tahay way fudud tahay inaan la isdhihin wey nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina arajula layatakallamu bilkalima maa yatabayanu fiiha qofku wuxuu ku hadlayaa kelimad uusan iska hubsanin oo uusan caddaysanin yazilu biha fi nnaar abcada maa bayna almashriqi waalmaqrib kelimadaas sababteed ayuu wuxuu ugu hoobanayaa naarta wax ka fog qorax ka soo bax iyo qorax u dhac wax iskaga fog ayuu ku hoobanaya walaalayaal macaasida waxaa ka mid ah alkadib beenta ayaa ka mid ah wuxuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam iyaakum walkadib beenta iyo idinka ayaan idin kala digaya waina alkadiba yahdi ila alfujuur waina alfujuura yahdi ila annaar beentu qofka waxay ku hanuunisaa oo geysaa faajirnimo faajirnimaduna qofka ayay naarta geysaa waxaa ka mid ah qofka muslimka inuu xaaraam cuno waxyaalaha naarta geynaya aklu amwaali اnnaasi bilbaail dadka xoolahooda oo baail lagu cuno ayaa ka mid a waxyaalaha naarta lagu galo ilaahay wuxuu yihi laa taأkuluu amwaalakum baynakum bilbaail xoolaha dhexdiinna ahaaday baail ha ku cunina nebiguna wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam kulu laxmi nabata biاlxaraam fanaaru wlaa bih qof kastoo hilibkiisu uu ku barbaaro jirkiisu xaaraam ku barbaaro ilaahay naartiisa ayuu gelay waa inuu qofku iska ilaaliyaa waxa uu cunayo waa inuu iska ilaaliya waa ka nebigu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ya'tii calى اnnaasi zamaan ummadda waxaa ku imaanaya zaman qofku uusan ogeyn wax alla wuxuu qaatay oo u cunahayo xalaal miya mase waa xaaraam xadiidka kalena nebigu wuxuu leeyahay salى اllahu عalayhi wasalam fitno ummadayda oga daran oo aan oga tegey ma ay jirto maalka waxaa la yidhahda qofku wuxuu zamankan raadiyaa xaggee ka keentaa iyo xaggee ka soo jamcisaa iyo see ku keentaa laakiin duruqda ay ugu imaanayso oo xoolaha uu ku keenayo qofku waxaa laga yaha waxba inuusu aabayeelin waxaa ka mid a xaaraamta oo la cuno waxaa ka mid a aklu riba ribada oo la cuno waxaa laga yaabaa dadka haddii la weydiiyey riba maxay tahay waxba ina iska aqoon habeen iyo maalina laga yaaba inuu cunayo nebi maxamedna uu yidhi sala allahu calayhi wasalam lacana allaahu aakila riba ribada midka cuna ilaahay lacnadiisu aa ku dhacda waa muukila midka cunsiiya cunsiiya oo asagu bixinahaya ribada oo rubisaarka raba ilaahay lacnadiisu waa ku dhacda wa kaatiba midka qora oo u kala qorayana ilaahay lacnadiisu waa ku dhacda wa shaahidayhi labada markhaatiga ka noqonayana lacnada ilahay aa ku dhacda waxaana weeyaan sidaasaa nebi maxamed u lacnaday qofka ribada cuna waxaana lagama yaqaan ribadii iyo noocyada ay tahay iyo maanta oo la jooga xaggay gashaa maxaa iga quseeya qof waxa laga yaba inuusa isweydiinba maxay ribadu tahayba waxaa ka mid a alraashi waalmurtashi oo nebigu lacnaday sala allahu calayhi wasalam qofka laaluushka ku shaqeeya oo laaluush qaataha ah oo dadka odhanahaya xaqa ay leeyihiin intaasaa kaa xigta intaas inaad bicisid ayaad ku helaysaa duruqda noocaasi waxa weeye waa duruqda xaaraamta ah oo ummaddu ku baaba'ayso oo naartana geynaysa waxaa ka mid a wax ummadda ka dhexeeya oo caam ah qofku inuu afka dam ku siisto oo asagu waxa weeye uu leexsado sida waxyaalo badan oo laga yaaba samafal ummadda inta loo keenay dad inay si gooniya ay u maamushaan waa arrin khatara nebigeenna sala allahu calayhi wasalam nin alla socday oo saxaabadii ka mid oo addoon ahaa ayaa jihaadkii khaybar ayaa waxa weeyaan leeb ku dhacay oo la dilay khaybar bay ka tageen meel kaley degeen waa la dilay saxaabada marka waxay yidhaahdeen hanii'an lahu shahaada alla ninkaani bogaagsi badana shahaadada uu helay maxaa yeele nebi maxamed buu khaadim u ahaa oo saxaabi buu ahaa imaam buu lahaa gaalo ayaana gacantooda ku dilay markaasaa nebigu yidhi waladii nafsii biyadih ilaahay baan ku dhaartay baa nebigu yidhi sal ly slam naarta ayuu ku jiraa ninkii gaaladu ay dileen oo nebi maxamed rumeeyey oo la socda oo khaadimkiisa ahaa naarta ayuu ku jiraa markaasaa nebigu fasiro wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam go go uu ka qaatay xoolihii khaybar faraha badnaa ayuu go' ka mida intaan la qaybin ka hor ayuu si gooniya meel u dhigtay oo la fiicnaaday markaas kabacdii baa mataqaanaa la dilo oo gaaladu ay dileen go-ii sababtiis buu naarta ugu jiraabaa nebigu sal ly slam go-ii buu ku gubanayaa oo naarta ayuu ku jiraa saxaabadii intay naxeen bay waxay keeneen kabaha suumankooda iyo waxyaala aan macno weyn lahayn oo xoolihii khaybar ka mid ahaa oo gooni gooni ay u qaateen bay iska keeneen markaasaa nebigu shiraakun min naar aw shiraakayni min naar waxaad keenteen waxa weeye kabsuunkeed oo naar ah ayuu ahaan lahaa haddayna keeni lahayn markaasaa qof walba wixii yarkaa iska keena haddii kabihii suunkoodii qadiimka ahaa iyo go-yar nin dhan oo saxaabiya naar uu ku galay maxaad ka malaynaysaa qofka muslimiinta wax loo keenay oo caam ah oo ummad ka dhexeeya dabaqyo iyo fooqya ka dhisanahay adduunyadana nolol ku noolaan mahayo cuquubad deg degana ilaahay waa ku sallidaya waxaan leeyahay walaalayaal macaasida nooc kastoo ay tahay ilaahay aynu uga baqno aynu isku kaashanna khayrka iyo wanaagga waxa weeyaan deegaanka aynu joogno wax badan oo macaasiya ayaa yaalla qofku intuu awoodo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala kula xisaabtamaya odayaasha waxay leeyihiin karti iyo awood aysan shacabka qaarkiis aysan lahayn bay u leeyihiin wax badan oo munkar inay ku suuliyaan maamulka sidoo kale laba arrimood ina iska saddex saddex arrimood inay iska ilaaliyaan ayaa waajiba gar eexeed ilaahay inay uga baqaan oo iska ilaaliyaan oo maamul ha ahaado odayaal ha ahaadeen gar eexeed inaysan gelin sidoo kale inaysan mataqaanaa gacanta ilaahay wixii uu siiyey oo ay awoodaan inay bixiyaan gacan laabanna inay iska daayaan oo wixii ay haystaan dadka ay ku caawiyaan oo ay wax uga taraan oo ay wax ka siiyaan sidoo kale inay go-aan jilicsan iska daayaan oo waxa khayrka ah boqol kiiba boqol baa la garab istaagaa dhexdhexaad lagama noqdo baatil iyo khayr dhexdhexaad lagama noqdo waxaa weeye xaqaa la garab siiyaa go-aan adag inay lahaadaanna waan u dardaarmayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ayuha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeed oo sidaan oo kale ah waxaa idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxiyaati ikhwaanikum fi manhaji online wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed